bismillahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado oo subax walba aad ka dhegaystaan raadiyaha cadaado marka laga reebo subaxnimada jimcaha
haddii ay shalay samayd qab iyo samir ay lahayd aadmiga isula sarraysay soomaalida maanta joogta saluug badan baa ku dhacay soomaalinimadii saluuge dhaqankoodii suubanaa saluuge waddankoodiina saluuge qarannimadina saluuge midnimadoodina saluuge madaxdoodina saluuge magacoodina saluuge midabkoodina saluuge afkoodii samaana saluuge ummaddan isi saluugtay inaanay ka sarrayn cidina allow sadrigeeda geli soomaalida maanta joogta xumaantaha suulise
mar kale kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal dhegeystayaal waa shan iyo tobanka bisha koowaad sanada laba kun labaatan iyo saddex qodobada aad ku dhegeysan doontaan barnaamijka falanqaynta wararka saaka waxaa ka mid ah ku dhowaad soddon ruux oo ku geeriyooday qaraxiyo ka dhacay degmooyinka buuloberde iyo jalaalaqsi ee gobolka hiiraan iyo faahfaahino dheeraad oo kasoo baxaya maamulka hirshabeellena waxay ka hadleen qaraxyadaasi ka dhacay degmooyinka buuloberde iyo jalaalaqsi barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaadaha ayaad ku dhegeysan doontaan dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxa ay sheegtayna xaribtay akoonno ay lahaayeen al-shabaab kuwaas oo lacago badan ay ugu jireen sidoo kalena la xanimay lamaro ay isticmaali jireen kooxda al-shabaab ku-xigeenka wasaaradda amniga iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta soomaaliya oo arrimahaasi ka hadlaya ayaad barnaamijka falanqaynta ku maqli doontaan koonfurta gobolka mudugna waxaa ka socda howlgallo ay wadaan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya oo kaashanaya kuwa galmudug iyo sidoo kale dadka deegaanka waxaana deegaano dhowra laga saaray al-shabaab waxaana ciidamadu ay ku wajahan yihiin degmada xardheere ee koonfurta gobolka mudug haddaba gudoomiyaha degmada hobyo oo isagu la socda ciidamada ayaa ka warbixinaya deegaanadii ay qabsadeen iyo qorshahooda ku aadan deegaanada kale ee weli gacanta ugu jira al-shabaab barnaamijka ayaad ku dhegeysan doontaan xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya kulan ay ku yeesheen shalay magaalada muqdisho ayaa waxa ay uga hadleen arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin ansixinta sharciyo horyaalla baarlamaanka iyo sidoo kale amniga iyo xaaladda guud ee dalka uu ku sugan yahay qaar ka mid a xildhibaanada ayaan idigu soo gudbin doonaa barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado qaydaha dambe ee barnaamijkana dhegeystayaal waxaan idiin soo gudbin doonaa xubintii saaxiibada kalamaan gunta iyo gabagabada barnaamijkana waxaad dhegeysan doontaan
barwaaqaba waan heli karayna
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal aanu ku bilaabanne ku dhowaad soddon ruux ayaa ku geeriyooday qaraxyo maalinimadii shalay ahayd ka dhacay degmooyinka buulo berde iyo jalalaqsi ee gobolka hiiraan warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya khasaare ka dhashay saddex qarax oo ismiidaamin ahaa oo ka dhacay degmooyinka buulo berde iyo jalalaqsi ee gobolka hiiraan qaraxa ka dhacay degmada buulo berde oo ahaa mid loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa noociisana lagu sheegay leyla calaawi ayaa ka dhacay inta u dhaxaysa xarunta maamulka degmada buulo berde iyo masjidka weyn ee degmadaasi qaraxaas ayaa la sheegay inuu geystay khasaare dhimasho dad gaaraya siddeed iyo toban ruux oo laba ka mid ay yihiin askar ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya halka afar iyo tobanka ruux oo kalena ay dhammaantood ahaayeen dad shacab ah oo qaarkood ku dhex jiray masaajidka gudihiisa waxaana jira tiro intaasi ka badan oo dhaawac uu soo gaaray maalinta sabtida waxaa degmada buulo berde iskugu yimaada oo usoo ganacsi taga dadka ka kala yimaada degmooyinka jalalaqsi halgan iyo tuulooyinka deegaanadaasi hoos taga waxaana xilliga qaraxa uu dhacayay magaaladaasi ka jiray saaxmad dadweyne dhinaca kale laba qarax oo ismiidaamin ah oo ay u dhexaysay daqiiqado kooban oo ka dhacay gudaha degmada jalalaqsi ayaa lasoo warinayaa inuu kordhay khasaaraha ka dhashay qaraxyadaasi waxaana inta la xaqiijiyey ku geeriyooday labadaasi qarax ilaa iyo siddeed ruux oo u badan arday uu qaraxa ku haleelay waddada qaraxyada ka dhacay jalalaqsi ayaa midka koowaad bartilmaameedkiisu ahaa buundada degmadaasi aafaafka hore ee fariisin ay ku leeyihiin ciidanka dowladda soomaaliya iyo kuwa dalka jabuuti ee qeybta ka ah howlgalka admis hase yeeshee qaraxa labaad ayaa la tilmaamay inuu ahaa mid aan gaarin goobtii bartilmaameedka u ahayd kadib markii rasaas ay ku fureen askar ka shakisay gaariga uuna ku qarxay goob dad u badan ardayda ay ku sugnaayeen bishii oktoobar ee sanadkii lasoo dhaafay laba kun labaatan iyo laba ayay ahayd markii al-shabaab ay qaraxyo ismiidaamin oo sidaan oo kale ah isku waqti ka kala dhacay labadan degmo ee buulaberde iyo jalalaqsi ay ku dhinteen dad badan oo ka mid ahaa guddoomiyihii degmada jalalaqsi maxamed nuur cagajoof dabaashe weli waxaad la socotaan barnaamijka falaqaynta wararka raadiya cadaado isla maamulkaasi hirshabelle ayaan dhegeystayaal weli ku guda jirnaaye madaxweynaha maamulka hirshabelle cali guudlaawe ayaa ka hadlay qaraxyada ka dhacay degmooyinka buulaberde iyo jalalaqsi ee gobolka hiiraan madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle cali guudlaawe xuseen ayaa ka hadlay qaraxyada ismiidaaminta ee shalay ka kala dhacay degmooyinka jalalaqsi iyo buulaberde oo ka tirsan gobolka hiiraan qaraxdayadan ayaa loo adeegsaday gaadiid laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa madaxweyne cali guudlaawe ayaa tacsi u diray qoysaskii iyo qaraabadii ay ka baxeen allaha u naxariistay dadkii ku naaf waayey qaraxyadii al-shabaab ay ka geysteen degmooyinka jalalaqsi iyo buulaberde madaxweynaha ayaa sheegay weerarada qaraxyada ah ee al-shabaab ka geysteen ay ku dhinteen shacab cali guudlaawe ayaa alla uga baryay dadka ku sheegiyday qaraxyadaasi inuu hoygooda ka yeelo janatul fardowsa inta dhaawacantayna uu eebe caafimaad deg dega siiyo in ka badan ilaa soddon qof ayaa lagu soo warramaya inay ku dhinteen qaraxyadii ka dhacay jalalaqsi iyo buulaberde halka dad ku dhow ilaa konton kalena dhaawacyo ay kasoo gaareen waxaana dadka qaarkood lagu soo warramaya inay qabaan dhaawacyo culus loona qaaday magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waagaag saaxiibayaal weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shanna waad naga dhegaysanaysaan markaana koonfurta gobolka mudug dhaqdhaqaaqyo koonfurta gobolka mudug looga saarayo ururka al-shabaab ayaa ka biloomay deegaano ka tirsan koonfurta gobolka mudug gaar ahaana deegaano hoos taga degmooyinka xara dheere iyo sidoo kale degmada hoobyo ciidamada dowladda federaalk soomaaliya kuwa galmudug iyo dadka shacabka ah oo isgarabsanaya ayaa shalay deegaano dhowra kala wareegay dhaqdhaqaaqa al-shabaab waxaana ciidamadu ay ku wajahan yihiin degmada xara dheere ee koonfurta gobolka mudug oo saldhig dhig weyn oo ahayd muddooyinka dambe ururka al-shabaab guddoomiyaha degmada hoobiyo cabdulaahi fahad oo isagu la socda ciidamada howlgalka wada ayaa raadiyo cadaado uga warbixiyey deegaanadii ay shalay la wareegeen iyo sidoo kale qorshahooda ku aadan deegaanada kale ee ku harsan gacanta al-shabaab maanta in howlgalkii loo yimid degmada hobyo iyo deegaanada hoos yimaada ee ahaa in laga ciribtira khawaarijta dhaqaaqiisa koowaad uu bilowday ciidamadii qalabka sida qaybihiisa kala duwanaa hadday noqon lahayd gorgol hadday noqon lahayd commandos hadday noqon lahayd daraawiish hadday noqon lahayd deegaan intaba waxaa loo wada dhaqaaqay sidii wax looga qaban lahaa ama looga ciribtiri lahaa deegaanka galmudug gaar ahaan dhulkan xeebta ah ee hobyo ilaa xaradheere shaqaduna waa bilaabatay wayna socotaa ciidanku waxay maanta howlgalkoodii koowaad ka bilaabeen ayagoo isugu jireen noocyada kala duwan ciidamada magaalada hobyo ka dhaqaaqeen waxayna haatan ku sugan yihiin kaabigana ku hayaan oo ay hore u dhaafeen deegaanada faax iyo meel ku dhow sidoo kale waxay ku sugan yihiin oo hore usii mareen deegaanka gawaan ximbarwaaqo ceelhuur haddana saldhigga weyn meeshay degeen waxaana rajaynaynaa haddii ilaahay saacada soo socdo inay tallaabo kale sii qaadaan horena loo sii socdo waxaan hadda ballan qaadaynaa oo dhinacayga taagan dadkii deegaanka odayaashoodii oo u diyaarsan iyo ciidanka intiisa kaleba inay cood iyo calaf ay ku taageereen ciidamada dagaalka galay waxaan u baaq u jeedinayna dadka deegaanka inay si wacan ula shaqeeyaan ciidanka dowladda iyo ciidanka kaleeta bacawsleyda amaba loo yaqaano ciidanka deegaanka inay si sanas musha edib xoreynta waxaan rabnaa oo aan la hadlaynaa dadka deegaanka waxaa ogaatiin waxa loo soo duulaan tegey oo loo soo shaqa tegay waxay tahay in laydinka dulqaaday dhibaatada sanadaha fara badan ee dul saareed waxaa laydinka rabaa kaalinka aad leediin anoo og inaad kaalinkaas qaadateen qaadan jirteen haddana inaad sii qaadataan waxaan rajaynayaa ilaah hadduu yihahdo howlgalkan inuu noqdo mid lagu guulaysto oo horey u socda waxaan ilaahay ka baryayaa in cadowgana haysta ee ummadaha dhibaateeyey ee dadkeena dhibaateeyey inuu ilaahay naga dulqaado waxaan rabaa warkayga ku soo koobhaya howlgalku waa bilowday dhulka xeebta waa la aaday waana la socdaa lagamana soo laabanaya kii qalbigiisa ay ku jirto waa laga laabana qalbigaaga ka saar dowladdu waxay u soo istaagtay baaqi madaxweynaha xasan sheekh maxamuud uu bixiyey kii madaxweynaha galmudug axmed qoorqoor dhammaan xildhibaanada iyo saraakiishu ay ka wada hadleen ay loo soo istaagay waxay tahay in loo dhaqaaqo waa haatan magaalada nagula sugano joogo wasiirka amniga galmudug waxaa jooga jenaraal biixi waxaa jooga ciidamadii waxaa jooga cid walba deegaankay joogaan waxaynu u yimaadeen inay hawshaas galaan taasina waxau ahaa guddoomiyaha degmada hobyo cabdulaahi fahad oo isagu ka hadlayey deegaanadii al-shabaab shalay ay kala wareegeen ciidamada dowladda federaalka soomaaliya magaciidina dhegaysta sunna waa jamaaca alitixaad الوحدة الأصلاح التبليغ الشباب سلف جديد الوشيع مجمع الإسلام الأنصار السنة حزب الإسلام سوفية سنترية قادرية سالحية أحمدية سيلعية يقار كلام هذا عن تركنا kuwan ay daba soconayaan ama ay seer leeyihiin sidiqayaan waxay faraan waxay ku sifoobayaan samuud iyo waa nakruud safkii reer qoomaluud fircoon silicii ku dhacay halkii bay saarayin ilaahay saatir baa isagu samir iyo dulqaad la sugayo oo eegaye waxa ay dad samaynayaan dhulkaa lala simi lahaa subxaankaanu maganun هذه كلام واحد لما تجين اس اس دي اف اس ان ام يو ان سي اس بي ام اس اس ان ام يو ان سي ان سي بي on as bi bi as as as bombaas as fi si sa so tunne as as as sa sa diintan idinku dharshiyo allihii daa'imka ahaye dib u taliya yaan layna odhan wadirki baaye dib u taliya yaynan ka noqon dayro admigaye dib u taliya yaan layna odhan wadagan jirine
weli dhegaystayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiga xadaadaha ayaad la socotaan markaana magaalada muqdisho dowladda federaalk soomaaliya ayaa sheegtay in la xanimay akoonno ay lahaayeen al-shabaab kuwaas oo dhaqaalo badan ay ugu jireen waxaa sidoo kale dowladdu ay sheegtay in la xanimay lambaro ay isticmaali jireen iyo sidoo kale xiriiro ay la lahaayeen qaar ka mid a ganacsatada magaalada muqdisho wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf alcadaala iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga xagaa ayaa shir jaraayad ay ku qabteen magaalada muqdisho shalay gelinkii dambe waxay kaga hadleen arrimahaasi waxay suurtogelisay in la xayiro laba boqol iyo konton akown oo ka mid ah kuwii dadka soomaaliyeed ee muwaadiniinta ay la soo wadaageen hay-adaha loogu talagalay in arrintaas ay korjoogteeyaan waxaa sidoo kaleeto macluumaadkaas dadka soomaaliyeed ka yimid uu suurtogeliyey in la xanibo eh, toddobaatan teleefon oo ah kuwa loo arkayay in khawaarijtu ay u isticmaalaysay in lacagaha sharci darrada ah ee dadka soomaaliyeed eh, ay ka boobtay la xayiray oo halkaas maaragtay eh, xayiraad lagu sameeyey waxaa weli socda qorshaha kala saarista macluumaadka oo weli maraaxil badan ay u dhimman tahay waxaana qorshaysan marka ay dhammaato kala saaristu in la marsiiyo nidaamka eh, loogu talagalay en, in lagu qaado tallaabooyinka sharcigu uu oggol yahay dowladda soomaaliya waxay mar kale u mahad celinaysaa shacabka soomaaliyeed waxaanay weydiisanaysaa in ay sii wadaan la shaqaynta ay la shaqaynayaan hay-adaha iyaga oo macluumaadkooda ku soo diraya taleefannadii hore loola wadaagay oo aan doonayno maanta mar kale in halkan aan ka xusuusinno taleefannadaas oo kale ah eber lix hal eber afar eber afar soddon iyo lix ama eber hal eber lix hal eh, eber afar eber afar soddon iyo toddobo waxaa halkaas idinkugu diyaara shaqaale tababaran oo ilaalin doona xogtiinna islamarkaana u diyaara in si aadaab iyo xirfad leh ay idiin soo dhoweeyaan Ah, intaa ka eh, ka sokow waxaan jeclahay inaan ku soo dhoweeyo ah, wasiirka maaliyadda doctor cilmi oo bixin doona faahfaahin intaas ka badan iyo awaamiirta iyo fariinta ay wasaaradda maaliyaddu doonayso inay la wadaagto dadka soomaaliyeed kadibna insha allahu tacaala eh, kusimaha wasiirka amniga ayaa isaguna halkan ka gudbi doona fariimo amni oo la xidhiira shacabka eh, gaar ahaan arrimaha la xidhiira maaliyadda iyo dhaqaalaha khawaarijta al-shabaab Ee, runtii waxaan marka hore bogaadinayaa dadka soomaaliyeed ee taa ku baraarugay ee gartay ee shan iyo toban sano muxuu ahaayey ay arrintaasi ee dabkaasi ku jiray iyo dulmigaasi ku jiray iyo gumaysigaasi ku jiray ee gartay inay muxuu ahaa iska qaadaan waa idinka dhallinyaradiinna weeye inta mustaqbalka dheer u baahan dalkiinnoo nabada dalkiinnoo barwaaqaa dalkiinnoo xorriyad aad ugu noolaataan dalkiinnoo risiqa qofku aanu isagoon walwalsanayn uu muxuu ahaay uu uu ka raadsanayo taas weeye muxuu ahaa taan u soconnaa marka inay dadka soomaaliyeed taa ku baraarugeen aad baan muxuu ahaa ugu mahad celinaynaa sida laga dhawaajay muddadii gaabnayd eenu ku dhawaaqnay in muxuu ahaaye dhaqaalaha la siinayo qof bambasitoo isqarxinaya la siinayaa wuxuu halis ku yahay qofka siinaya laftiisuu halis ku yahay qofka bixinayuu halis ku yahay ehelkiisuu qa- halis ku yahay ummadda soomaaliyeed buu halis ku yahay wuxuu naaxinayaa oo kobcinayaa bamba mugtay muxuu ahaaye dili doonta isaga ayuu kobcinayaa oo enrichment ku samaynaya taa inaynu fahamna loo baahan yahay marka in muxuu ahaa laysu soo sheego oo la yidhahdo waxaasaa qalad- qalad u socda arrintaasaa muxuu ahaa lagu naaxinayaa muxuu ahaa nidaamkaasi argagaxa leh waa muxuu ahaa arrin aan u wanaagsan wey inay laba boqol iyo konton xisaabaa dadku soo sheegeen oo iyagu ay iska garteen taa micnaheegu maaha dadka in muxuu ahaa lagu xadgudbayo oo xoolahooga la dhacayo oo hantidooda muxuu ahaa la xaraashayo oo hantidooda muxuu ahaa lala wareegayo haddii aanan lagu helin dembi lagu helin isagoo faraha kula jira ya dembi haddii aanan lagu helin oo inay maxkamadi ku caddaynin oon sharciga la marsiin qofki isagaa xor u ah xoolihiisa sharafkiisa dadnimadiisa xuquuqdiisa waa in la ilaaliyo sida dastuurku u ilaaliyo wey laakiin muhiimaddu waxay tahay qulqulkaasi socda ee naaxinaya ee la- muxuu ahaa la dareemayo in muxuu ahaa la fahmo markuu meeshii uu ka socday la garto in la hakiyo la yidhaahdo dilkaasi dab kaa socdaay cid buu gubayaa cid buu gubayaa in la yidhaahdo oo laga joojiyo taa micnaheegu waa naf bani aadan baa la badbaadinaya dad baa la badbaadinaya marka haddii tuunkaasi ku caddaadana qofku waa dembiile hadduu ku caddaan waayana qofku xoolihiisa iyo hantidiisa isaga u madax bannaan waxaannu doonaynaa in la kala garto ka nadiifta ah ee si xora u shaqaysanaya ee xoolihiisa si xalaala ku raadsanaya iyo ka muxuu ahaayey maafiyada adduunku inta u soo dhiibtay muxuu ahaa dalkeenna hoy ka dhigtay ee muxuu ahaa nagu naaxinaya markaa inta wax dilaysa iyo inta wax baabi'inaysa oo dhan nagu naaxinaya in labadaa la kala saaro ay kala caddaadaan weeye samadan garan oo kaa muxuu ahaayey kriminalkana iska qabanno kaa muxuu ahaa wanaaggii muxuu ahaayey sida saxdaa ku shaqaysanaya dadkeennana aan ku ilaalinno saasay muxuu ahaay noqonaysaa dantaan u soconnaa kaas weeye marka waxaan is leenahay runtii arrintaasi waa arrin muhiima waa arrin jiritaanka ummadda soomaaliyeed taabanaya weeye marka dadka soomaaliyeed ganacsatada bangilayda xawaaladaha waxoo dhan waxaan ka codsanaynaa inay fahmaan qofka ay lacag u gudbinayaan xilligii qorigaaga aad ciddaa doonta adoon garanayn iskaga dhiibi jirtay waa laga wareegay qof mugdi kugu weydiista qorigaaga oo qorigaaga ii dhiib ku yidhaahda maxaad u malaynaysaa marka inaad iska hubsato soo ma mise waa iska dhiibaysaa inaad hubsato weeye baastooladaada keen buu ku yidhi mugdi buu kugu weydiisanaya madaxana wejigana waa soo xidhay adi ma isa dhiibaysaa marka iskama dhiibaysa qofka aad qorigaaga ku aaminayso waa inaad garataa qofka aad muxuu ahaayey baas hubkaaga ku aaminayso waa inaad garataa qofka aad muxuu ahaayey maalkan siinaysana waa inaad og tahay wey waa inaad taqaanaa wey haddaan la garanayn waxa weeye halis baa lagu jiraa waxaan muxuu ahaayey ka shaqaynaynaa in dadka soomaaliyeed tira koobnaadaan dadka soomaaliyeed ay dhiilahaadaan dadka soomaaliyeed hal qof qofkiiba hal qof ahaado waxaa tahay uniig cid kula midii aysan jirin keligaa muxuu ahaayey siduu ilaahay kuu abuuray u abuuran magacaa loogu yeedhiya meeshaad ka tafiirantay ka tafiiran meeshaad ku dhalatay ku dhashay hal qof unbaad adduunka korkiisa ku tahay soo ma laakiin haddaad muxuu ahaa boqol qof noqoto ka war soomaan gara ood boqolaal iyo kumayaal qof noqoto oo maalin walba weji cusub soo yeelato khatarta ugu weyni taas weeye marka taasaa laga shaqaynaa waxaana rajaynayaa inuu dalkeenna oo ilaahay subxaana wa tacaala u horseedo oon ka baryaynaa in muxuu ahay barwaaqo nabadqab iyo amni iyo muxuu ahaay xuquuqdoo la ilaaliyo isagoonan qofku ka cabsanayn wuxuu ka welwalsanayaa jirin dalkiisa ku noolaado ka shaqaysto maalgashado isagoo ku faraxsan meel walbana ka aadi karo taas weeye taan muxuuha ku soconnaa taas weeye marka dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay farriinta ugu dambaysa walaalayaalow sidaynu ku soconnay inaynu god madow noqonno innagana laynagu qasho ummaddeenna lagu baaba'sho innaguna isu qarinno muxuu ahaa inaan ka gudubno weeye inaan ka gudubno taas weeye oo wuxuu xaqiiqada loo tago oo muxuu ahaa wixii qaldan waa qalad la yidhaahdo wixii dil u socda waa muxuu aha ka joogsan la yidhaahdo wixii aad kari weydana aad muxuu hay-adaha amniga u soo sheegto taas weeye inaynu ka wada shaqayno amniga wadajir baynu ku ilaashan karnaa keli keli uma ilaashan karo wadajir ummadeed baynu ku dhawri karnaa oon ku ilaashan karnaa muxuu ahaa amnigeenna kuma ilaashan karno qof kastaba keligii marka qof qof loo socdo qofku dantiisa wuxuu ka arki karaa inuu hubkii lagu dilayey uu qofkii lagu dilayey uu geeyo oo xamaal u noqdo soomaan gara ha taasuu arkaa waxoogaa yar baa la siiyey in layne taasuu dantiisa ka arkaa oo odhanayaa ciddii la dilaya aniga waxba igama gerin maalkuna waa sidaas oo kale aynu muxuu ahaay ku dadaalno inaynu nabadgelyadeenna iyo muxuu ahaaye wadajirkeenna iyo ummadnimadeenna inaan muxuu ahaa ilaashanno muxuu ahaaye aan wax walba muxuuha u hurno haddii kale waxay noqonaysaa mididaa ku guud saaran adoo gurigaaga jooga adoo shaqaysanaya adoo shaqadaadii ka soo rawaxay adigoo muxuu aha wax iibsanaya inay muxuu aha ubadkaagii iyo dadkaagii oo dhan maalin walba ay boqolaal boqolaal ugu dhintaan suuqyada muqdisho taasaa muxuuhaan ku dambaynaynaa oo wax dhintay iyo wax baaba'ay iyo wax dhoofay iyo wax curyaamay aan isku beddelno taas miyaynu noqon karnaa marka waxaa loo baahan yahay inaynu muxuu ahaaye aynu arrintaa aynu ka dadaalno oon danta guud ilaashanno oo muxuu ahaaye aynu nabadgelyadeenna iyo mustaqbalkeenna beerno taasaan u baahannay waa mahadsantihiin dhammaantiin waanan muxuu u mahad celinayaa intii howlahan kala shaqaysay intii fahamtay intii ku baraarugtay ciidanka dagaalka ku jira iyo muxuu ahaa ummadda soomaaliyeed ee jiritaankeeda inay ilaashato isu taagtay wahaga dhegeystayaal cododkaasina waxay ahaayeen wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga xagaa iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta soomaaliya oo iyagu ka warbixinayay akoonno ay lahaayeen al-shabaab oo dowladda federaalka soomaaliya ay xanibtay barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaadaha ayaad weli la socotaan xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxa ay kaga doodeen arrimo badan oo ay ka mid yihiin sharciyaal hor yaalla xildhibaanada kuwaas oo la doonayo in la ansixiyo waxaa sidoo kale xildhibaanadu ay ka hadleen xaaladda guud ee dalka iyo dagaalka dalka looga xoreynayo dhaqdhaqaaqa al-shabaab haddaba waa kuwan qaar ka mid a xildhibaanadaas oo iyagu goobta ka hadlay waxaan rabaa inaan waxaan rabaa marka sharcigan waxaa la waafajiyey sharcigan horaa baarlamaanka golaha shacabka loo keenay wuxuu ku jiray sharciyadii la soo celiyey dib loo soo celiyey oo aan marin habraacyadii rasmiga ahayd oo aqalka sare aan la geyn laakiin marka la soo celiyey kadib waxaa la waafajiyey habraacyadii iyo mabaadi'dii hirgelinta aqoonsiga caalamka wuxuuna kaga duwan yahay iskudaygeenii hore ee sharci namber kow waxaa la asteeyey si waafaqsan mabaadi'da maamul wanaagga samaynta guddi maamul oo ka mid noqonaya awal kuma jirin guddi maamul board of of, of maaragtay n, eh, board waaye iyo qaab dhismeedka hay-adda si loo suurtageliyo isla xisaabtan iyo maamul wanaag waa waxa cusub oo lagu soo kordhiyey oo xildhibaanadii hore uu joogay waagii hore joogay baarlamaankii hore ay uu uga duwan yahay waxaa lagu daray qodobo waajibinaya ilaalinta xogta dadweynaha iyo mas-uuliyadaha ka dhalanaya oo tii hadda xildhibaanadu aad ay uga doodayeen dadka xogtooda inaysan baylaha noqon oo cid kasta iska soo raadsan waa lagu daray qodobo ilaalinaya waad ka dhex arki kartid waxaa la xaqiijiyey in loo diyaar garoobo mustaqbalka in hay-addani noqoto mid dhaqaale ahaan isbixin karta oo aysan noqon mid mar walbaba u fadhiisato la yidhaahdo kaararkeedi mashiinadeedii iyo waxeedii way iska fadhiyaan waa qodobka afraad waxaa lagu daray qodobo la xiriira faldambiyeedka aqoonsiga iyo diiwaangelinta si looga hortago aqoonsiyada sharci darrada ah iyo in si qaldan loo isticmaalo kaarka aqoonsiga iyadana sharcigan hindis sharciyeedkan cusub waa lagu soo daray isku soo duub waxaa hindis sharciyeedkani aad ka dhexdheehan kartaan hadduu dalku yeesho in dadka soomaaliyeed ay u fududaanayso inay dhaqdhaqaaqyada maaliyadeed ay samaynayaan simikaarada la qaadanayo muxuu ahaa caafimaad haddii la tegayo arday haddii la aadayo haddii cod la bixinayo dhammaantood wuxuu aasaas u yahay hindis sharciyeedkan haddii la hirgeliyo oo dadku kaarkooda aqoonsiga nationalka ay qaataan dhammaan waxaasoo dhan saldhig buu u noqon karaa marka xildhibaanada sharafta leh waxaan rajaynayaa guddiga gaar ahaan arrimaha gudaha iyo amniga inay waajibaadkooda iyo mas-uuliyaddooda ka gutaan wixii oo sharcigii ha laga dhigaa naloo keene ma inaan sharci ka dhigno sharciga waafajinaa fiican base inaan nidhaha wardaa iska taga nimayo ee shaqada saad ku wadeen kuwada ani waxaan u haystaa labadaas inay inay isgarab yaallaan labadaas markii loo fiiriyo marka inta hadda aan ka akhriyey dukumentigan labadaas markii loo fiiriyo inaan annagu kontaroolno inay fiicantaan u haystaa oo hay-addu ayadaa na soo doonatay annagoo ah xildhibaanadii baarlamaanka aan wixii aan ka toosi karna aan ka toosino wixii aan ka sixi karna aan ka saxno laakiin waa soo akriya aniga weliba sharciga sharcigani marka koowaad horta jiritaanka hay-addu uu sharciyanaya jiritaan ahaan hay-addani ma jirto hadda sharciyan laakiin ficil ahaan waa u jirtaa oo waa ogtihiin oo qof walbana uu ka warqabaa oo oo dee cabsideedii hore iyo middeeda haddaba weli waa jirtaa sharcigan wuxuu si buuxda u ilaalinayaa xuquuqda muwaadinka ee ku jirta gacanta hay-adda uu siinaya ilaalinta dhammaystiran qodobka soddon iyo sideedaad aa ka arki kartaan haddaa akhrisaan waa hagar saaxiibayaal kuwaas waxay ahaayeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo iyagu shalayto hadallo ka jeediyey kulankii baarlamaanka ay ku yeesheen magaalada muqdisho qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan dhegaystayaal isla soo gaarnay markaana kusoo dhowaada xubinta saaxiibada kalamaan aryaadhaha kalamaan ee beriga hawshu waxay maraysaa hadda gabalkiinnu dhacay hadda gurigiinnu ba'ay hadda ciribtiin la goyn war cabdulla wallah u naxariistay baan dhoodaanna waxa wiryaa maanta taagan dhaaxuu libin ku geeraarayay goojaduu baran dafudu wata iyo indhaha good ku xirataba gardaroy gardaroy godkaagiwa waka lagu soo galaye xoog badanaa ninka gardarre godkeedii ugu galay war gardarra wax iska celiyey weyde wax ka doqonsan ma leh garaday timaado gardara bannaanka baxaa la dhahaa war nimiyow geedaun bogshaya maalin weliba isku tubantiine kacdoonka beledka jirma la socotaana waa banaanbixi banaanbixi bulshada banaadir balada dhex joogta lagu baarbaaraaye war kalamaanay haddii lagu bannaanbaxay bulshada cadowgii baadaayey baaritaan haddii lagu guula jiro bahalihii joogay waa baraaro qayrleh bulshadu yay u kala baaqan waa in biigga laga saaro oon turubka baandhayno miyaad ula jeedaa bulshada banaadir waxaan dhihi lahay waana baabi'iyeene boodku jiro wax mataraaya bannaanka soo baxa cabdallow ii baneey baneey mahaayi ay ka bilaabataa balaayo ii baneey baneey mahaayi ay ka bilaabataa balaayo miyaad maqashay banduuqan qaadahaynaa boocalee bannaanka busaala buubi haa waay sheekada war waxaa la yidhi mugdigii nal baa ugu dhex tegay naar afuufyadiiye qofkii weli la noolaan karaa haysisiinaba war beladii waxay joogaanba sidii weerku ariga yeeli jiray arigii u dhammeeyeen imisaa laydin lahaa waa dhiig miirato maqalaayay noqdeen oo awal maxay ahaayeen dad nool ninkii qalimiya xoolo u daahaya war qalaay haddaan la qalin weligii waa qalaay war dhiigga xataa kama miirana waa laayeena dhegayso laba qoysoo ku nool gobolka hiiraan saddex boqol ari kor u dhaafayay gowrac uga dhammeeyeen kadibna si aan hilibkaas loo cunin ayay sumeeyeen marka waxaan la yaabanahay dadka dhaqankoodu gaaray inay xoolaha la dagaalamaan waxaan u bogsanahay shacabku siday u barteen dhaqanka shabaab mar haddaysanba hilibkii ay birbireeyeen cunina iska baareen aryaadhaha kale maanay shabaabki riyihii waa riday dheheen rarana waa ku soo rogeen riyihii waa riday dheheen rarana waa ku soo rogeen waridadiisay u wadeen miyay arigiina ku xakumeen war kalemaanay waxaa la yidhi caadunkii shabeelka ilmaha ooda ku xaseeyey ee arsaaq intuu ugu maqnaa geelu ka ileeyey ee degtou ku qariyey iyo markuu ubanigii duurka agas geeriyaad kala kulmiyo meel ebtala taallo asoo urgubtahayo iyo ah iyo ciillo urugaysan waatou awrka doobinahayiyo eegay qaalmaha e itaalkaas markuu qiray inankiisu uga aadin arigaa dhashayduu cuniyo eeladou yidhiye ibdaayeelka muuqda sidaa wuu ekoon yahay oo haddama waxay shabaab dhihi rabaan ariyaanna duqeeyo waanan ka aarsanaynaa warri ariga ka mid a inay amiir hertiso sooma dhici karto war waxaa la yidhi khawaariji wixii ay dilaan iyo wixii dilaaba waa ahluqayre arigaasi sow ahluqayr maaha ninkii ari dilay ayaan daranaa miyuun alla iyo rasuulba aqoon warwar ma haysaana madaxweyne xasan shiikoo kacdoonka dabargoynta khawaarijta ka hadlay wuxuu yidhi sax baktiyay caanaga sugayeen miyuu yidhi soomaali heshiisa dunidana heshiis laca miyuu ku celiyey warwarkaa naga qasinina madaxweyne xasan shiikh wuxuu yidhi dadka muqdiso jooga qof kasta oo garan waa arka ayuu ka aamusin war geed yuhuuda laga dhammeeya magaalada miyuu yidhi war garanwaaga dhuxulaaba laga shidaahe malaha khawaarijtaa ku gambataan u maleeyey war warkaa ku dhex waalanina madaxweynuhu garanwaa wuxuu ula jeedaa qof kastoo aan la aqoon wuxuuna yidhi madaxweynuhu dadka muqdisho cidaan la aqoon hadday arkaan ha ku soo wargeliyeen ciidamada war kuwa la yaqaano argagixisaa sooma dhici karto war kan la yaqaan nabad sugiddaa mar hore loo xil saaray kaan la aqoona dadweynaha maa laga rabaa war cid kastoo qarsataa oo ayadaa balaayo qarsatay war madaxweynuhu wuxuu kaloo yidhi sarkaalkii sharciga jabaya tillaaba laga qaadaa kuwa waddooyinka xidhaan xoogga ku marana awooddoodaa la tusayaa intaa lagu gaabin gaabso miya war qof kastoo dadka ka dheeraada in lala simo way tahay hayey gaygay lama ogola miya war waa falantihiin waxna laydinma sheegi kare madaxweynuhu wuxuu yidhi maalmihii wacnaa way soo socdaan war kalemaanay war ma haysina maxkamadda ciidamada qalabka sida waxay dil toogashaa ku xukuntay shariif jaago oo ahay sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda lana shaqay jira al-shabaab oo qarxyo badan fududeeyey hadda qarxiyo adna madaxaa lagu qarxinayaa khaatiluunkii khaatilaa la dhahaa dilaygii dilaayo oo dilbakiin dambeeyaan lajeede waa runoo nin wax dilay haddii aan la dilina la dili waayo wuxuu dilaya waa inuu dilaasaa la dili waayo war nin nin dilay nin baa loo dilaa waa dekanadiiye dan ha looga baxo ruux wax dilay waa la dilayaae warxantu waxay leedahay labakaarayaashu waa badan yihiin bodayo biyaha loo kala bixiyo warranki i biigas iinkiyoonay saadka hashal saaroeleeta aryaadhaha xaadisu daalihaysin samigay cabdullaahba wuxuu yidhi how kankaara lama kobciye mahay ku taallo waa kawsi kankaaro lama kobciye mahay ku taallo waa kawsi war kalemaanay geedkaanad ka qaylisaane ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka waxay la wareegeen deegaanka ceelbacad ee gobolka shabeellada dhexe allailaa ceelbacad haddii kuwaan ogay lagala wareega shabeellada dhexe waa nabad gasha war waxaa la yidhi ninkay ku hartaa hawle haysaaye xaradheer iyo albuur iyo eeldheer maxaa laga yidhi war adiga laftigaagaan galmudug war ka hayne hobyo waxaa laysugu geeyaa la yidhi ciidan fara badanoo gorgor iyo haramcad iyo danab iyo duufaan leh dadka deegaankuna waa ku hor socdaan dhanka kalena waa og tahay oo ceeldheera wax toban kilomitir ka yar loo jiraa hadda xaad ka warsee xaradheer waa isha baarkeede dekadii hobyoodan ninfuray malaaya ku dheragaane le tataajow aryaadhaha ciidamada hobyo isugu yimid waxaa ka mid ahaa la yidhi b s f t puntland haye haye maylma diyaanaa horkacaya marka misedeni hadda quraanshay ku quusaa la yidhi boowa ka nasa mar hadday b s f soo gashay dalkii xorowiyade ha ku daalin jeedaal war ha ku daalin jeedaal qalbiga janjeera indha soo ma jiidan walla ma maqli war abdulow ciidamada puntland badan yihiin qeyb kumid ah weliba daacishka la dagaalameene ballidhidin meelilio ka tirsan gobolka bari warmadeeyow adu war goormaad ballidhidin iyo bari nooga soo warranta bakooran kugu ogeyne war waliintona mooshidii anikoo kuwa roon meeliyeeda ee hubna daacish oo laka leeya leeri war kalemaanay waxaa la yidhi cabdullow adduunyadu ka timi taalladii hore ee arki jira kutaamiyo casrina way istuhmahayaane tixdu waa kaftane adinka oon cero la taagtaagmin ballugsada ta'leydaan waxbaan idin tusaalayne guurna u tiriyo macnuhu toyasho weeyaan dheh ti'amley marqaantay iyo sidii badawyo tuutaysan ama tiim ciyaalnooh ahoo teenna wada jooga oo tanaago iyo qaylo iyo buuq tamtaminaya oon tiraab xun mooye kelmado toosan laga koobin cayaduna tilmaan iyo u tahay tiimbar iyo loogo ama tira haweena oo tallaal goorbarqa ah tuuran oo ku tiri kuteentii daydiyo hadalla tuurtuuray ama toban rikoor oo mar qurashadaha loo taabtay tookaysi male sheekadada heedha tabisaane tobta hadalka kalamaan maxaa idinka taakeeyey tubta hadalka kalamaan maxaa idinka taakeeya miyuu yidhi waa mahadsan yihiin saaxiibada xubinta kalamaan dhegeystayaal waxaa la soo gaaray guntiiyo gebagabadii barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado barnaamijka waxaa uu si toosa idigu imaanaya stuudiyaha raadiyo cadaado uu ku leeyahay magaalada muqdisho waxaana barnaamijka dhegeystayaal idinla socodsiinaya anigoo ashar maarka maxamed maxamuud waxaa stuudiyaha koowaad ee magaalada cadaado ee raadiyaha cadaado iga farsamaynaya saaxiibkay shaafici sheekeeye intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono waxaan idiga tegaya sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
marka iyo waxaan labada low meel isugu geeyey sidii argantaal qaba waxaan goxasha reemaaba gaajada jirkaygii wuxuu golongoldhubdaba Dukan waan garaacon debnaha gawda ku hayaaba aman galowga qayshiyo uu gaadhi garabka saaraaba aman galowga qayshiyo uu gaadhi garabka saaraaba waqtigii waa ina soo galayn galadaa sugayniyo waqtigii waa ina soo galayn guushiya barwaaqada bugayga igu simayo kama geeriyoone guushiya barwaaqada bugayga igu simayo kama geeriyoonine Aahe, aahe, wayaha iskura gordaan sugayna la soo gaadhay maante Aahe, aahe, wayaha iskura gordaan sugayna la soo gaadhay maante